Magaalada Hurshay oo ka tirsan maamulka Galmudug ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhiirigelinayay ardayda kaalmaha koowaad ka gashay imtixaanka fasalka sideedaad ee sanad dugsiyeedka labada kun laba iyo labaatanka saddex iyo labaatanka. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka iskuulka Sheekh Yuusuf, wasiiro, bahda waxbarashada, waalidiin, dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada. Mubaarak Macalin Xasan, maamulaha iskuulka Sheekh Yuusuf oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadda, ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay munaasabadda.
runtii eh, waxay daaran tahay munaasabadani sida hore loo sheegay eh, abaalmarinta ardaydii gashay ka- ardaydii gashay kaalimaha tobanka k- ugu horeeya ee imtixaankii centralizedka ee galmudug eh, oo ay ugu horeyso ardayda gashay kaalinta koowaad ee caysha sharaf cabdiweli sheekh yuusuf iyo ardayda gashay kaalinta tobanaad ee caysha khaalid Eh, si gaara iyo si guudba waxaan leenahay hambalyo eh, sharaf ay noo tahay annagoo dhan inaan aad noo gashaan kaalimaha tobteenka weliba midda ugu horeysa iyo qeybo kaloo ka mid ah wasaaradda waxbarashada oo nagala jooga wasiirkeena sharaftale waxaan ka codsanaynaa inay garab nagu siiso sidii ay horey garab noogu siiyeen inay eh, nagu sii dhiirogeliyaan oo ay nagu amaalmariyaan eh, dadaalkeenna inay nagu saacidaan inaan bulshadan u horseedno meelaha ay gaartay meela ka sarreeya Eh, sidaas ayaan kula dardaarmaynaa oo ka codsanaynaa si codsi iyo xushmad leh maanta wasiirka hortiisa maxamed xaashi dhowre wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka galmudug oo soo xiray munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay in dadaalkooda halkaa ay kasii wadaan isagoo halkaasi abaalmarino kula guddoonsiiyey ardayda kaalmaha koowaad galay runtii sharaf ayay inoo tahay inaan halkan idinkula wadaagno ee, farxad oo aan dhiirigelintiinna aan u soo galno ee, safar runtii aan howlo badan oo mashquul aan ku jirnay laakiin waxaa nooga qiimo badnaatay inaan reer hursho iyo labadan gabdhoodba aan farxadda la wadaagno waxaad een, horay aad hormuud ugu haydeen cilmiga diiniga ah haddana waxaad hormuud u tihiin waxbarashada galmudug runtii aad ayaad u mahadsan tihiin waxaad sharaf u soo jiideen een, deegaankan waxaad sharaf u soo jiideen waalidiintiin waxaad sharaf u soo jiideen iskuulkan sheekh yuusuf waxaan rajaynayaa sanad dugsiyeedka soo socdana qaar kale oo idinka mid ah inay dugsiga hoose dhexe ay kaalimo ka galaan weliba kaalimaha koowaad ay galaan dugsiga sarena reer hursho ayaan ka fiirinaynaa labada caaisho maanta waxaan la wadaagaynaa farxad Een, markii laga soo tago een, een, agabkaas oo runtii taariikhdooda iyo inta ayba nool yihiinba ay historigooda sharaf een, balmiiska u saaran ay noqon doonto haddana een, runtii xildhibaanad canab oo ka mida baarlamaanka galmudug ayaa abaalmarin lacageed een, soo gaarsiisay caaisha cabdiweli een, waxaan dhihi rabay caaisha sharaf cabdiweli Een, gabadha kalena wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa hadiyad lacageed soo gaarsiisay een, qadarkeedana waxaan ugu dhiibnay maamulaha iskuulka
iskuulka sheekh yuusuf ayaa ka mid ah iskuullada ku yaala magaalada hurshay ee maamulka galmudug islamarkaana ardaydiisa kaalmaha sare ay ka galaan imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad oo ay sanad weliba ay qaado wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka galmudug